barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah toddoba-iyo tobanka bisha febraayo sannadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal-abuurka uu marti noogu yahay fanaan dhallinyaro ah oo ku nool magaalada beledweyne waad jiraan heeso abwaan ii dhiibtay laba heesay ahayd heesta koowaad waa kila socdaa layidhaah waa jacayl heesta labaadna waa hooyo ayay ka turjumaysaa hooyada abaalka ay noo gashay hadda waxaa ii maarata lasoo garaacayaa heeso cusub oo micnaha waddani ah
heesaha aan idinkugu talagalnana waxaa ka mid ah waxaan ahay nin gacalkii awgaa u gooyo waxaan ahay gargaarkii galladkaaga
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa boggiisa twitter-ka ah ku soo qoray in kooxda daacish ay diyaar u tahay inay dhacdo laakiin waxa uu ku hanjabay inuu boqolaal ka tirsan dagaalyahanada kooxda argagixisada u ogolaanayo inay ka ciribtiraan dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan haddii xulafada washington ay diidaan in ay dib u celiyaan laba twitter oo uu soo qoray gelinkii dambe maalintii sabtida kuwaas oo uu madaxweynuhu ka soo diray maralago gobolka florida ah ayaa waxay ahaayeen hadaladii ugu horreeyey ee trump ku saabsan dagaalka ka dhanka ah kooxda isis tan iyo markii uu ku dhawaaqay waxyaabo badan oo weyn tan iyo aroornimadii maalintii jimcaha hase yeeshee kooxda s d f ee kurdiyiinta iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan isbahaysiga maraykanka ee hogaaminayay dadaalada kooxda isis lagaga sifeynayo dhulka ay haystaan ee u dambeeyey ayaa sheegay inuu gaabis ku socdo dadaalkaasi sababa la xiriira cimilada iyo dadka rayidka ah oo isku dayayey inay ka baxaan goobta
haweeney uu madaxweyne trump u magacaabay danjiraha maraykanka ee qaramada midoobey ayaa ku cudur daaratay xilkaas sababo dhinaca qoyska ah xayder nort oo hadda ah afhayeenka waxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa bishii disembar ee sanadka tegey uu madaxweyne trump u magacaabay xilka xafiiska maraykanka ee qaramada midoobe si ay u bedesho nikki hayley oo xilkaasi iska casishay dhammaadka sanadkii labada kun sideed iyo tobankii warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in nort ay u diiday xilka loo magacaabay kadib markii la ogaaday in gurigeeda ay muddo toban sano ah ka shaqaysay haweeney aanan si sharci ah ku deganayn maraykanka taas oo u hin jirtay caruurta wargeeska the washington post ayaa sheegay in haweeneyda guriga u shaqaynaysay xeert aysan bixinin muddo toban sano ah lacagihii canshuuraha ee waajibka ku ahaa islamarkaana ay mushaarka ku qaadan jirtay si kaash ah noort waxaa kale oo ay iska casishay xilka afhayeenka waaxda arrimaha dibadda oo ay ka soo shaqaysay labadii sano ee lasoo dhaafay hayder noort ayaa ka hor inta aysan ku biirin maamulka madaxweyne trump waxa ay ka tirsanayd wariyaasha t v-ga fox oo ay wararka ka aqri jirtay
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan waxaanaad la socotaan barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada beledweyne kusoo diyaariyey xuseen xasan dhaqane
wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada baledweyne waxaa inugu marti ah fanaan dhallinyaro ah oo si aad ah looga garanayo magaalada baledweyne waa ammaan aadan cumar oo lagu naaneyso ammaankey alfanaan ammaankey ayaa waxa uu inooga warami doonaa waayihii safanka iyo heesaha uu qaado marka hore waxaad noo sharaxdaa xilligii aad fanka kusoo biirtay iyo haddii ay jiraan sababo kugu qasbaye inaad fanka soo gasho fanka waxaan soo galay sagaashan iyo afartii waxaana iiga horeeyey walaalkay allah u naxariisto cabdi aadan cumar culusow oo ka tirsanaa kooxda waaberi gitaariiste ahaa laxamiistana ahaa ayaa iiga horeeyey alxamdulilahi shuubilcaalamiin asiina wuu dhintay xilligaas ayaan soo galay fanka haddana heer fiican ayaan ka joogaa
amaan fanka inaad ku biirto maxaa marka horeba kugu kalifay ma adigaa iska jeclaaday mise wax sabab kugu qosbaysa inaad fanka ku biirtaa jirta anay iskama jeclaanin alxamdulilahi shuubilcaalamiin walaalkay maadaama uu gitaariiste ahaa uu dhintay anigana waxaan jeclaaday inaan meeshii aan fanka ka sii wado anigoo jecel isdhexgalka bulshada ayaan jeclaa markeydii horeba sidaas ayaa maaragtay fanka igu kaliftay marka amaan haddii ay jiraan heeso aad adigu si gaara u leedahay iyo ama heeso kale oo aad xiiseyso oo fanka soomaalida ka mid ah waa jiraan heeso ma- oo abwaan ii dhiibtay oo la yidhaahdo liibaan burco abwaan liibaan burco hadda wuxuu jiraa dhulkaas maaragtay kilarka shanaad ee etoobiya u jiraa heestaas oo ka mid ahayd laba heesay ahayd ee heesta koowaad waa kila socdaa la yidhaaha waa jacayl asiga hore u soo maray ayuu maaragtay ee maaragtay ka turjumaysaa heesta labaadna waa hooyo ayay ka turjumaysaa hooyada abaalka ay noo gashay iyo abaalka ay noo gashay macnaha oon la gudi karin qof walba hooyadii dhishay hadduu toban jeer xidka u geeyo xataa ma gudi karno hooyada sideedaba waxaa ka mid ah heesta kila socod waxaan keli la socod iyo kolkiiaan magaalada kallugeeyayee tago kusugo ardaago kaindhaxdiis fadhiisto ku fakare cilay baday kal gacalka inan yahay ka abuurmay gurigiyo kaash la'aanta igu timid kayd waxaad ka dhigatiyo nafsi inaan kulaasha adigoo kadeed qaba kolley la arki doone ku samraaya baan ahay aadaa umahadsan tahay amaan heesaha adiga aad qaado oo fankaada ka mid ah ma heeso jacayl oo keliya mise waxaa jiro heeso kale oo wadani ama guwaabo ah oo aad qaado intaba way iskugu jiraan jaceyl iyo wadani intaba way iskugu jiraan hadda waxaa ii ma- maaragta lasoo garaacayaa heeso cusub oo micnaha wadani ah iyo kuwo kale oo jacayl ah kuwaasna waa waxay ku maqan yihiin in lasoo garaaco muusikiisayaashii ayaa la- maarata loo aan u diray hadday ahaan laheyd xamar hadday ahaan laheyd garowe marka Eh, haddii aad heestii kale hadda aad sheegayso oo abwaan liibaan burco ku alifay aad ayadana wax ka mid ah eryadeeda aad noo qaado hooyoy jirkaagiyo waxanahay ini laga jaray jeex ka mid baan aho hooyo waan ku jecelahay jiritaanka dunidiyo joogitaanka aadmiga jirid laga abuuro aan jabayni baa tahay jaaqaada qooyoy naftayda u jeelane oo aan jiifsanayne ifka nabad ku joogo cadowgaaga haw jabin cadowgaaga haw jabin yaa salaam yaa salaam waa mahadsan tahay amaan amaan fanka en, ah, haddii aad noo sharaxdo eh, dadka ku nool deegaankan gaar ahaan magaalada beledweyne eh, sida dhalinyarada ay fanka ku yihiin ma dad aada u xiiseeya mise fanka maaha waxyaabo kale ayay ka xiiseeyaan dhallinyarada hadda jirto fanka ay aad iyo aad ayay u xiiseeyaan ayagoo jecel isdhexgalka bulshada ayagoo jecel in fanka iyo murtida kor loo qaado aad iyo aad ayay u xiiseeyaan dhallinyarada hadda jirto
marka ma kooxo oo fan ah baa magaalada ka jiro oo aad adigu ka mid tahay mase si gaar ah ayaad adigu fanaan u tahay oo koox iyo midna lama socotid koox beledweyne degan ayaan ka mid ahay oo la yidhaahdo hiiraan fanaaniinta hiiraan baan waxaa ku jiro maxamed cismaan xamse saa u taqaanid oo ku magac dheer shigshigoow waxaa ku jiro cabdiwaab xirsi karoone oo maaragtay oo aniga aan gacanta soo qabtay waagii oo macnaha ku abaabiyey inuu fan noqdo waxaa kitaariistu u ah ninka la yidhaahdo xasan cismaan warsame ayaa ku jiro oo kitaaristihii gobolka iiraan ah waxaa naga maqan organiste cabdicasiis ibraahim yuusuf oo ku magac dheer boonge oo garowa jiro marka fanaaniinta hiiraan baan ayaa nala dhahaa oon ka mid ahay marka sidaas maaragtay ayaan fan ku nahay marka fanka hiiraan baan iyo dhallinyarada hadda jirto aad iyo aad ayay soo dhoweeyaan aad iyo aad ayay u xiiseeyaan marka wariyii xuseen xasan dhaqane aad aad umahadsan tahay
marka adiga ma heesaha lagu diyaariyo oo keliya ayaad qaadaa mise waxbaa aliftaa haddii ay noqon lahayd heeso ama ruwaayado ama sheekooyin yaroo gaagaaban wax ma aliftaa amaan haa ani waxbaan alifaa hadda ruwaayad cusub oo aan weli aan soo bandhigin ayaan hayaa oo la yidhaahdo khayaano jeceel iyo aqoon waxtar leh ruwaayaddaas waxay soconaysaa hal saacay bar waxaan ku soo koobi karo waraysi ma ahan heesaa jiro xamariya oo lagu ciyaaraayo marka ruwaayad banaadiriah waay heesa banaadiri oo lagu dheelaya jiro marka caynkaa weeye
amaan maadaama aad tahay fanaan da'yar heesaha aad qaado tiradooda ma xusuusan kartaa heesaha aan qaado abwaaniin badan ayaa jiro oo ii alifay oo ka mid yahay cabdishiishii cabdi heestii ahayd qalbi faraxle igu qabo ayaa maaragtay iyo heese kale ereyada ereyada qalbi farax lagu qabo maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah qurux iyo adruub iyo qaymayntii dadnimaday qaadir kugu manaystaye quraystii haweenkay khayrka qablaqa jira shanta qaaradoo idil hadday qosnaayaan nafta kuma qancayso qaban maysa ruux kale khatar weyn weeye caashaaqu qabrigaba intaan gelin oon qudhayda laygoyn ka quusan maaye qalbi farax leh farax leh igu qaabo qalbi farax leh farax leh igu
quruxiyo asluub iyo qaymayntii dadnimaday qadir kugu manaystaye qurayshtii haweenkay
waa mahadsan tahay Een, heesaha kale ee, aanan weli muusiga la saarin maxaa ka mid ah maxaa nooga qaadi kartaa waxaa ka mid ah heestii nabaddii adduunka ka sheekaynaysay oo midhaheedii ee, naaxiyadeedii iyo midhaheedii hadda aan kuu qaadi rabo oo heestaasna ay ka mid tahay waxaa alifay abwaan cashara alifay asigana kulley xamarow jiraa hadda waxaana ka mid ah heestaas nabadii adduunkan maanta naawilayna waana noonaq iyo adoog hayeeshee naflayduna naxariista ee baqay marna kama naxayse nabarada colaadiyo ha u noqon wax ka lumay naxdiin haygu celinine nabadgelyada soo raac taasoo ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah heestii ahayd dhaar waxaan ku marayaa dhulkaygiyo inuu cadow dhakada kaaga soo dhicin oo wixii ku dhiba dhuunta aan ku dhegin dhulka hooyo kii aanu dhimanino waxaa tahay dhurwaay iyo nacas dhagweyn waxba nooma waada dhaxay karaan dhiig laabayo maxaa dhowrani aan isdhaqaajine
Ee, waa mahadsan tahay amaan heesaha hadda aad qaadayso ee, kulli ma adiga ee, lagu alifay mise heese kale oo hore loo qaaday oo aad dib u qaadaa jiro heesahan abwaan cashara nabadii adduunka meel baan ka wada shaqaynaynay Een, barnaamij ayuu ku saabsanaa oo nabada adduunka maalinkaas xaflad maaragtay loogu talagalay ahayd sidii aan maaragtay heestii aan ku qaaday dhaar waxaan ku marayaana waxaa waaye waxaa alifay xasan cismaan warsame xasan shareera alifay heese kalaa jiro oo abwaan faarax uu alifay oo uu leeyahay eh, oo ugu talagalay een, fa- muxuu ahay ciidamadan Eh, maaragtay amisom oo siiba hiil walaal jabuuti walaalaha jabuuti oo ugu talagalay ayaa ka mid ah iyadana ereydeed waxaa ka mid ah een, hambalyaan kuleeyahay maqadsanid hadiyo jeer maqadsanid hadiyo jeer nimaan hooyada dhalin nafta kuma hurayo ku hili maayo hurda kama kiciye ku hagaagtay taariikh hilibkayga ina taqay naftaad ii hibayso hiil walaal ogsoono hambalyaan kuleeyahay maqadsanid hadiyo jeer mahadsanid hadiyo jeer abwaan faaraxa maaragtay iyo alifay heesahaas heesaha garaacista ku maqan waaye ayadaas iyo sideed kaloo hees ayaa garaacid ku maqan xamarna waa loo dhiibay waa lasoo garaaci hayaa Eh, garowen waa loo dhiibay sidoo kale waa lasoo garaaci hayaa marka waa kuwaasa heesaha Ee, maxay tahay sababta heesaha aad xamar iyo garow aad ugu dirto ma koox ama musician magaalada ma jooga miya meeshaan wax- organista ma joogo organistihii gobolka hiiraan wuxuu u qaraab tegay garowe u qaraab tegay meeshaas ayuu mishaar iyo waxba oo ku- oo xii- oo- oo ku qaataa laakiin beledweyne haddii mishaar iyo wax laysku soo qoro fanka xaggiisa waan imaanayaa uu yidhi marka ilaahay kuma darnaado xamarna waxaa joogo sidoo kale nin la yidhaaha mahad abuukar cabdi Buk- oo ku magac dheer bukuryare nimankaas ayaa organista ah markaas marka waa u dhiibanaa heesihii markuu cusub yahay websitekaan ugu dirnaa websiteke noogu soo diraan marka email eh, maaragtay eh, aan ugu dirnaa emailkay noogu soo celiyaan markay soo garaacaan iyagoo maaragtay naaxiyadii iyo mirihii aan u dhiibno sidii maaragtay ay ku tixraacaan marka saasaa maaragtay aan ku shaqaynaa marka ee, fanka magaalada beledweyne maadaama aad tahay nin dhalinyaro ah oo fanaan ah waqti in cabaar ahna fanka ku jiray mis leedahay waxyaabo badan ayaa ka maqan oo u baahan in fanka magaalada beledweyne lagu beeriyo ama lagu soo lagu soo kordhiyo aad iyo aad waxyaabo badan ayaa ka maqan fankii wuxuu ka tirsan yahay wacyigelinta idinka haddii aad ma- macnaha idaacad aad tihiin waxay rabtaa garbihiin in la buuxiyo sida maaragtay fanka iyo- iyo maaragtay wacyigelinta haddii micnaha ay fankii wacyigelin ay rabaan maaragtay in- inay bilaabaan qofka bini aadan waaye meeshii haddii macnaha koobsha aan laga siinayn la xusaynin mishaarkiis meel loo saaraynin oo murtidiisii iyo wixii oo maaragtay oo maaragtay dadweynaha u bandhigo qofkii wuxuu isleeyahay meeshaan wax ka soconayo ma lahan fanna kama jiro mana laga xiiseeyo organistayaashii ma- muusikiistayaashii sidii ay naga tageen hadda waxaa jooga hal nin oo u dhabar adeegay kataariista ah oo laxamiista ah oo la yidhaha xasan cismaan warsame intii kalena saasay u aadeen laakiin haddii misaar iyo hadduu bilowdo way soo wada noqonan way imaanaan gobolkii guud ahaan waxaa intaa ku idil barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada baladweyne barnaamijkan midka xiga inta ka horeysa waxaan idin leeyahay nabadgelyo
barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada beledweyne kusoo diyaariyey wariyaheena xuseen xasan dhaqane halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha iyo nuur bukhaari
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha xaggaasi ingiriiska haddii aan ku horeyno kooxda manchester city ayaa afar gool iyo gool kaga badisay shalay kooxda kubadda cagta ee newport county ee dalkaasi ingiriiska kana mid ah kooxaha hoose ama kooxaha heerka labaad waxaana ciyaartaasi ka tirsaneyd koobka f a kabka ingiriiska goolasha manchester city waxaa u kala dhaliyey ciyaartooyda kale ah riyaad maxres phil borton leroy sen iyo phil iyo ciyaaryahan warden oo laba gool dhaliyey ciyaarihii kalena kooxda kubadda cagta milwal waxay hal gool iyo eber dirtay kooxda wimbledon brighton and hof albion laba gool iyo gool ayay kaga badisay kooxda deby county dhinacaas iyo horyaalka talyaaniga waxaa dhacay ciyaaro xiise lahaa waxaana ciyaartii isha lagu hayay ee lawada sugayay toddobaadkan ay dhex martay kooxaha atlanta iyo milan oo isku haystay kaalinta afraad waxaana saddex gool iyo gool ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee milan waxaana ka dhex muuqday mar kale ciyaartaasi weeraryahanka cusub ee kooxdaasi christoph biotic kaas oo dhaliyey laba gool waxaana ay labadaasi gool ahaayeen kuwii waxaana goolashaasi ay ka mid noqdeen lix gool oo uu dhaliyey shantii kulan ee ugu horreysay ee uu kooxda u saftay waxaana uu noqday taariikhda ciyaaryahankii ugu horreeyey oo shantiisi kulan ee ugu horreysay tan iyo markii uu kusoo biiray u dhaliya kooxda kubadda cagta ee a c milan kalerina waxa ay laba gool iyo gool kaga badisay kooxda parma waxaana labada goolba u dhaliyey ciyaaryahan leonardo bavaletti halka goolka oo ay ku hormartay kooxda parmana uu dhaliyey ciyaaryahan kujka ciyaaro kale oo ka tirsan seriacada talyaaniga ayaa maanta dhici doona kooxda fiorentina ayaa goordhow waxay la ciyaari doontaa spal impoli waxa ay gurigeeda ku martagelin doontaa sasuolo genoa ayaa iyana waxay fooda dari doontaa lazio udanes waxay la ciyaari doontaa kievo inter milan ayaa samdoria la ciyaari doonto torinona waxay caawa is arki doonaan kooxda kubadda cagta ee napoli dhinacaas iyo spain kooxda barcelona ayaa waxa ay guul ka keentay ciyaartii ay xalay la ciyaartay kooxda real valladolid waxaana goolka guusha oo rigoore ahaa u dhaliyey ciyaaryahan messi oo sidoo kalena khasaariyey rigoore kale oo loo dhigay ciyaarihii kale ee horyaalka spain ee laliga real sociedad saddex iyo eber ayay kaga badisay kooxda leganes atletic madrid ayaa hal iyo eber dirtay rayo falacano waxaana goolkaasi uu ahaa gool uu u dhaliyey ciyaaryahan anton grisman kooxda celtavigo iyo levente ayaa iyana is arkaya hadda waxaa socota ciyaar dhex maraysa kooxaha kubadda cagta ee real madrid garan lahaad mar dhow ayay soo geli doontaa siddeed daqiiqa kadib waxaana ay dhex mari doontaa real madrid iyo girona dhinacaas iyo horyaalka dalkaasi jarmalka haddii aan fiirino ciyaarihii dhacay waa horyaalka bundesliga kooxda hoffenheim saddex iyo eber ayay kaga badisay hanover shaalka iyo freeburg oo is arkay waxay ku kala baxeen barbaro eber iyo eber ah laakiin kooxda libsig ayaa saddex gool iyo gool ku qabatay kooxda stuttgart word bremen iyo herta berlino waxa ay ku kala baxeen bareejo gool iyo gool ah dhegeystayaal wararka iyo ciyaaraha waa naga intaa
aad ayaad u mahadsan tahay nuur haatanna waxaa adiga iyo dhegeystayaashabah aan idinku soo dhaweynaya heestal kudhageedu yahay hayga goosan caawaad iga gacan sarreysa maxamed suleymaan tubaac iyo aamine feer xuseen
nabsi ruuxii gaxsha godolkii soomaaliye sidaan anigu ku galay gafi maysid adigu bulshadaadana kar ilaahay weeye qaargudashadaadana kar ilaahay weeye hayga koosan caawad hayga koosan caawad iga gacan sarraysa hayga goosan ah hayga goosan xaawad iga gacan sarraysa
qofka faabaalkii yahay guuldaraante waxaanaynin gabadhyay gacantaadu melete qofka faabaalkii yahay guuldaraante waxaanaynin gabadhyay gacantaadu melete waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye guurhayga filanine guurhayga filanine gurigayga idhaab gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaab
aan intaasi ku dhaafno heesta hayga goosan iyo fanaaninta laha uwada naxariistay maxamed suleymaan tubaac iyo aamine feyr xuseen waxaana ay ugu dambeysay idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta waa anigoo ah nuur iyo caasho cuud iyo bashiir abikar oo idinku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo ku garwaaqsan waayen kaad taagatay gacantaye adooga cale isoo biday waa taan ku gawdhasheen ku garwaaqsan waayen kaad taagatay gacantaye waxaan anigu gaystaa goobta i jooje waxaan anigu gaystaa goobta i jooje hayga goosan caawad hayga goosan caawad iga gacan sarraysa hayga goosan hayga goosan caawad iga gacan sarraysa
waxaan ahay nin gacalkii awgaa u gooyo waxaanay gargaarkii galladkaaga waaye waxaan ahay nin gacalkii awgaa u gooyo waxaanay gargaarkii galladkaaga waaye waxaanay gondoodiyo gocoshow dambayse waxaanay gandoodiyo gocoshow dambayse guurhayga filanine guurhayga filanine gurigayga nidhaab guurhayga filanine guurhayga filanine gurigayga nidhaab
gawraa habeenkii gudcurkaad istaagtiyo garhki aad i qabatiyo gubaabadaadii gawraa habeenkii gudcurkaad istaagtiyo garhki aad